بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسيرك القرآن الكريم كآس سورة الشعراء قصدي نبي الله الصالح يقوم كيسير ريث ثمود أيان كجرناه مركو ساء لها لي وناق بضن هذا الكاحن بيقو جوابين قالوا وحي لهذين إنما إن كلمه أنت أضغو من المسحرين kuwa sixirka laga badiyey ayaa tahay oo sixirkiibaa caqligaaga kaa qaalib noqday oo waad sixran tahay maa anta ilaa basharu midlunaa fa'ti biaayatin in kunta min alsaadiqiin saasay ugu jawaabeen qaala wuxuu yidhi haadihi tani naaqatun waa hal waa mucjizo oo idinka idiin sugnaatay hal baa dhagax engegan ka soo baxday iyagaa weyddiistay oo yidhi dhagaxan hal tobankii biloodee ugu dambaysay joogto oo xaamil ah dhagaxan ka soo saar waxaa weeye oo aannu arkayno hortannada ku dhasho sidii buu yeelay nabi saalex ilaahay buu beriyey jibriil baa u yimid laba ragcadood tuko wuu tukaday ilaahay buu beriyey hashi baa soo baxday hortooday ku dhashay markaasaa muxuu ahaye caanaheedii iyo ay iyaguna marka ay ceelkiina waa mid weynan badanoo ceelkiina maalin bay qaadan iyaguna maalin bay leeyihin haadihi naaqatun waa hal lahaa waxay iska leedahay shirbun cabbid kal bay leedahay kal walakum idinkuna waxaad leedihin shirbun kal baad leedihiin shirbu yowmin maalin kalkeed baad leedihiin macluumin oo la yaqaano walaa tamasuuhaa ha ku taabanin bisuu'in waxaa waye xumaan ha ku taabanin oo fa yaakhudakum uu idin qabto cadaabu yowmin maalin cadaabkeed cadiimin oo weyn oo idin qabto ha isku taabanina cadaabu yowmin cadiimin cadaab aad u weyn ayaa idinku dhici doona marka maxaa dhacay facaqaruuhaa hashii way gowraceen fa asbaxuu waxay ahaadeen naadimiina kuwii ka qoomameeyey maxaa yeelay waxay uga qoomameeyeen towbadka ma aha bay culimmadu yidhaahdeen hadday lam takun nadamuhum nadamatu taa'ibiin ee waxaa kuwa cadaabka oo ku soo socday adduunyada ilaan waxaa le facaqaruuhaa faqaala tamatacuu fii daarikum halaaثata ayaamin daalika wacdun hayru makduub waa kii ilaahay suuratu huud uu ku yidhi marka waa sidaa waxaa la yidhi way cabsadeenoo facaqaruuhaa fa asbaxuu waxay ahaadeen naadimiina kuwii ka shalleeyey markay arkeen cadaabkii oo saddex maalmood loo qabtay oo maalin walba ay si noqonayaan sida ay mufasiriintu sheegeen fa akhadahum alcadaabu cadaabkii wuu qabtay inna fii daalika kaana la aayatan mucjizaa ku sugan wamaa kaana mu ahaanin akharuhum dadka say u badan yihiin mu'miniina waa faalladii la saarayay mma rumaynayaan wa inna rabbaka rabbigaaga nebi maxamedow lahuwa isaga alcasiizu allihii haaliba weeye alraxiimu oo naxariisto haddana waxaa weye nabi luud qoomka yaa la galay kadabad way beenisay qowmu luutin nebiyullaahi luud qoomkiisii almursaliina kuwii ilaahay soo diray oo dhan bay beeniyeen maxaa yeelay luud bay beeniyeen qofkii rasuul beeniyena rusushii oo dhan buu beeniyey id wakhtigii bay beeniyeen qaala uu ku yidhi lahum waxaa qowmu luud akhuuhum walaalkood oo nasabka ay walaalo ku ahaayeen luutun oo luut ahaa alaa tattaquuna war miidan ilaahay ka baqaynin buu ku yidhi alaa tattaquuna ilaahay markaad khayrkii caabudaysaan cadaabkiisa iyo inuu idinka aarguto miidan ka cabsanaynin innii anigu lakum idinka rasuulun rasuul baan idiin ahay amiinun oo la aaminay ee fattaqullaaha ilaahay ka baqa wa atiicuuni anigana ateeca wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi waxyigaa korkiisa min ajirin ajri idinkama rabo in ajriya anigu ajirkayga ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigii kobcinayay kaa unbaan ka rabaa idinka waxba idinkama doonayo marka rasuul walba qoomkiisa meesha uu ugu liito ayuu ka waaniyaayoo kala hadlaa wuxuu yidhi ata'tuuna miyaad u tegaysaan addukraana kuwii labaa miyaad u tegaysaan oo min alcaalamiina bini aadamka idinkoo ka mid ah ma raggaad guursanaysaan oo aad xagga dambe uga tegaysaan miyayna dabeecada iyo ficilkaa xun naftiinnu miyay ka yaqiiqsanaynoo ka cararaynin wa tadaruuna maa khalaqa lakum wa tadaruuna ma ka tegaysaan maa haweenkii khalaqa uu abuuray alleh khalaqa uu abuuray lakum idinka rabbukum oo min aswaajikum haweenkiinni ah ma iska dhaafaysaan inaad haweenkiinna ku raacaysataan oo ilmo ay idiin dhalayaan ma raggaad ka doorateen bal iskaba dhaafi antum idinku qoomun qoom baa tihiin caaduuna oo xaddii ka gudbayo oo ijraam waxaa mujrimiina oo fasaad badan ayaa tihiin buu ilaahay ku yidhi oo xoolihii bahiimadiina waad ka sii xuntihin oo xagga kalead uga gudubteenoo xataa xoolaha yaa waxay ka xishoodaan inuu inuu mid lab uu mid lab u tago way iskala weyn yihiin qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi haddaadan reebtoomin yaa luutu luudow latakuunanna waxaad ahaanaysaa min almukhrajiina kuwii la saaro haddii waxyaabaha aan samaynayna eed xumaynayso aad iska dayn weydo dhexdannada waan kaa bixinaynaa beledkanagana waan kaa eriyeynaa inay marka eryi doonaan bay ugu cagajugleen qaala wuxuu yidhi nabi luud innii anugu licamalikum camalkan foosha xun ee aad samaynaysaan la min alqaaliina kuwa aad iyo aad uga cadhaysan baan ahay rabbi rabbigayow najinii i badbaadi wa ahlii ahalkaygana badbaadi mimaa yacmaluuna waxay kuwan camal falayaan ilaahu naga badbaadi buu yidhi waxay samaynayaan ilaahu aniga ehelkaygaba iga badbaadi ilaahay wuu ka aqbalayo fanajaynaahu waan badbaadinnay wa ahlahu ehelkiisi reerkiisina waan badbaadinnay ilaa cajuusan cajuusan ma ogiya oo fil khaabiriina kuwa halaagsamay ama kuwa cadaabka ku baaqiga ah noqday ma ogiya ilaa cajuusan fil khaabiriin waa kuwii halaagsamay oo cadaabka baaqi ku ah waa xaaskiisii oo qof aad u xumayd ahayd kuwii halaagsamay la halaagsantay maxaa yeelay markii la ehelkaaga la guur yayna qofna soo fiirinin bay iyadu gadaal soo fiirisay tumma markaa ka bacdigeed dammarnaa waxaanu burburinay alaakhiriina kuwii kalena waan burburinay wa amtarnaa waxaan ku roobaynay calayhim korkooda mataran roob oo dhagaxyaaloo cadaaba ayaan ku roobaynay fa saa'a waxaa xumaaday matalulmundariina kuwii loo digay roobkii ku soo da'ay oo cadaab ah kaasaa xumaaday fa saa'a matalulmundariin inna fii daalika kaas oo qisadaa nebi luudna la aayatan aayad baa ku sugan wamaa kaana mu'na ahaanin akharuhum kufaaru makana mu'miniina kuwa rumaynayo wa inna rabbaka rabbigaaga nebi maxamedow lahuwa isagu alcasiizu allihii khaaliba weeye alraxiimu oo naxariisto kadaba way beeniyeen asxaabul eykati kayntii ama hawdkii ama jiiqdii waxaa weeyaan waxay beeniyeen almursaliina iyaguna mursaliintii bay beeniyeen kadaba way beeniyeen asxaabul eykati waxaa weeye hawdkii duurkii almursaliinay beeniyeen wa asxaabu waxaa weye madyan nebiyahum shacayb wal aykatu waxaa lahay geeda oo food isla galay waxaa fooda isla galay waana ahlu madyanan baa la leeyahay id goortii bay beeniyeen qaala uu ku yidhi lahum iyaga shucaybun nabi shucayb baa wuxuu ku yidhi alaa tattaquuna miyidnan ilaahay ka baqaynin innii anigu lakum idinka rasuulun rasuul baan idiin ahay amiinun oo la aaminay ee fattaqullaaha ilaahay ka baqa oo wa atiicuuna anigana adeeca wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi risaalana aan idinsoo gaarsiinayo min ajrin ajri idinkama rabo in ajriya aniga ajirkayga ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamka rabbigii barbaarinayay unbaan ka rabaa owfulkeyla iyaguna waa kuwaa meeshay ku liiteen xagga dhaqaalaha iyo dadkoy khayaanaan oo waxa la beegayey iyo waxa la miisaamiyey iyo waxa la dhudhuminayo kulli ayay muxuahay dadka ku khayaanaan owfulkeyla waxaa la beegaya oofiya oo dadka xuquuqdooda u oofiya oo walaa takuunuu ha ahaanina min almukhsiriina kuwa dadkooda waxaa weeye ka dhima ha noqonina sidii weylu lilmutafifiina la yidhi wazinuu waxaa weeye beega bilqisdaasi miisaankii almustaqiimi ee toosnaana dadka wax ugu beega walaa tabkhas walaa tabkhasu nnaasa dadka haka haka ha ka nusqaaminina ashyaaahum waxyaabahooda ha ka nusqaaminina oo xaqooda haka ha ka boobina walaa tacthow hana fasahaadinina fil ardi dhulka dhexdiisa mufsidiina idinkoo fasahaadinayo oo jidka odgoysaan oo dadka aad waxaay duulaan ku qaadaan waxooda ood ka bililiqaysataan ood ka xoogtaan waxaasoo dhan bay yiqiineen oo wattaqu ladii allihii ka cabsada khalaqakum idin abuuray iyo waljibillata alawaliina khaliiqadii hore ummadihii horena abuuray qaaluu waxay ugu jawaabeen innamaa in kale mee anta waxaad tahay min almusaxariina kuwa sixirka laga badiyey sixirkii baa ku waaloo caqligaagii ka adkaaday wamaa anta adigu ma tihid ilaa basharun bini aadan baad tahay oo midlunaa annagoo kale ah rasuulna ma tihid waxaad nugu dhaantana ma jiro wa in nadunnuka annagu waxaan kuu malaynaynaa la min alkaadibiina kuwa beenta sheegayo inaad tahaan kuu malaynaynaa waxaan kuu wa in nadunnuka la min alkaadibiina fa asqid soo rid calaynaa korkanaga kisafan waxaaweye gobollo oo min asamaa'i waa kibirka waa sidii in kaana haadaa huwa alxaqa fa amtir calaynaa xijaarata min asamaa'i idii oo kale weeye cadaab oo gobollo min asamaa'i ah waxaaweye aad iyo aadba waxay ugu xeel dheeraanayaan inay rumeeyaan inayna oggolaynay beeniyeen fa asqid calaynaa kisafan min asamaa in kunta haddii aad tahay min alsaadiqiina kuwa runta sheegayo waxaa weeye soo dir bay yidhaahdeen haddaad rasuul tahay oo haddaan ku beeninayn cadaab nagu dhacayo cadaabka aad sheegaysaa haddaba soo daah qaala wuxuu yidhi waxaa weeye nebiyullaahi shucayb wuxuu yidhi rabbi rabbi rabbigaybaa aclamu ogaansho badan bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan alle ayaa og waxaa weeye inaad inaad mudataan inuu idin cadaabo idinku iyo in kale allah subxaana wa tacaala inuu cadaab idinku soo dejin iyo in kale allah ku shuqul leh fakadabuuhu way beeniyeen nabi shucayb fa akhadahum waxaa qabatay cadaabu yowmi dullati daruurtii waxadhaynaysa cadaabkeedii baa qabtay maalinteedii shucayb bay beeniyeen waxaa qabtay cadaab aad iyo aad u xoog badan iyaga oo mufasiriinta waxay yidhaahdeen kulayl daran baa u yimid way owmeen naftii baa ku ceshoontay markaasay guryihii ka baxeen iyaga oo bannaanada u cararayo ilaahay wuxuu soo diray daruur oo muxuu ahaay oo hadhaysay oo qorraxda ka hadhaysay waxay u maleeyeen inay inay inay qabow tahay markaas oo ay hoos galaan markay hoos galeen buu cadaab ku soo da-ay marka tii buu ilaahay sheegayaa fakadabuuhu way beeniyeen fa akhadahum waxaa qabtay cadaabu yowmi dullati maatii waxadhaynaysa cadaabkeeda maalinteedii ayaa qabtay innahu cadaabka kaana wuxuu ah cadaaba yowmin yoom cadaabkii yoomkaasoo cadiimin oo haa'ilin cadiimin weyn oo aad iyo aad u daran inna fii daalika kaana la aayatan mucjizaa ku sugan wamaa kaana ma ahaanin akharuhum dadka say u badan yihiinna waxaa weeye mu'miniina mu'miniin ma aha wa inna rabbaka rabbigaaga wamaa kaana akharuhum mu'miniina wa inna rabbaka rabbigaagana lahuwa isagu alcasiizu allihii haaliba weeye alraxiimu oo naxariisto marka halkaas yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii loo yidhi lacallaka baaqicu nafsaka calaa anlaa yakuunu mu'miniin intaasoo dhan waxay ahayd sabirsiin lamiga la sabirsiinayo isaga oo welwelka iyo xanuunka hayo iyadoo laga baryaraynayo yaa intaasoo aayado ayaa iska daba yimid hadda marka ilaahay waxaa markaan qisooyinkii ka soo baxnay nimankii gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa ee qur-aanka beeninayey iyo qur-aankan mucjisnimadiisa yuu ilaahay noo sheegayaa wa innahu qur'aankan wa inna haada alqur'aana oo mucjiska ah waxaa weeyey latanziilu rabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigii kobcinaye soo dejintiisii waa qur'aan uu soo dejiyey nasala waxaa la soo degay bihi qur'aanka alruuxu alamiinu ruuxii la aaminay oo jibriila yaa calaa qalbika qalbigaaga ku soo dejiyey nebi maxamedow litakuuna inaad ahaato adugu min almundariina kuwa digayo oo u aayaadkiisa dadka ugu digayo bilisaanin carab buu ku soo degay luqo ayuu ku soo degay luqo carabiyan oo carab ah mubiinin oo cad oo faseexo badan oo luqadii quraysh ah si ayna cudur dambe ayna aynan u helin oo aynan u dhihin hadal aan la fahmaynin sidee baa loogu intifaaci marka kalaam carabi oo fasiixa oo kaamila oo cad oo muxuu ahay ayna wax dambe ay ku maraan marsoon jirin ayaa loogu soo dejiyey wa innahu qur'aankana la fii zuburi alawaliina kutubtii horena wuu ku yaalaa oo kutub alambiyaa'i asaabiqiina oo towraad iyo injiil iyo zabuur iyo kulligood qur'aankan wuu ku yaalaa way kama rameen awalam yakun miyuusan u ahaanin lahum iyaga aayatan miyayna mucjizo ugu fignayn an yaclamahu qur'aankan inay ogaadeen culamaa'u banii israa'iila bani israa'iil nimanka leeyahay owlaadu yacquub wiilashiisa culimmadoodii oo sida cabdullaahi ibnu salaam iyo najaashi iyo kuwii kale wa idaa samicuu maa unzila ila arasuuli taraa acyunahum la yidhi iyo dadkaas inay ogaadeen inuu qur'aankan xaq yahay miyayna ku fillayn walow nasalnaahu qur'aankan haddaan soo dejinno yidhi ilaahay calaa bacdi alacjamiina kuwa cajamkeen carabta ahayn oo luqada carbeed waxaan ahayn ku hadla haddaan ku soo jedniyo oo faqara'a uu qaarkaas uu aqriyo hu oo wixii qur'aankii la soo dejiyey ah calayhim kufaaru quraysh haddii uu ku aqriyo maa kaanuu ma ayna ahaan lahayn bihi qur'aanka cajamiga lagu soo dejiyey mu'miniina ma ayna rumayn lahayn kadaalika salaknaahu fii quluubi almujrimiin ilaahay wuxuu yidhi qur'aankani nimankaa caloosha waxaa wuu dhex marayoo kuma ayna intifaacin kadaalika yaan adkhalna alqur'aana qur'aankii waxaan gelinnay fii quluubi almujrimiina way maqleen waxaa way fahmeen way aqoonsadeen inuu fasaaxo iyo balaaqo waxuu leeyahay inuu mucjisna yahay way xaqiiqsadeen haddana ma ayna rumayninoo way diideen marka ilaahay baa dhex mariyo kuma ayna intifaacin kadaalika sidaa yaan salaknaahu u dhex marinnay fii quluubi kuma hakaninoo kuma ayna intifaacin weeye kadaalika salaknaahu sidaasaan u dhex qaadsiinay fii quluubi almujrimiina oo laa yu'minuuna bihi qur'aanka ma rumaynayaan xataa intii yarow ay ka arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima ee xanuunka badnaa wakhti aan iimaanku waxba taraynin wakhtigaasay marka rumaynayaan fa ya'tiyahum wuu u iman cadaabkii bakhtatan si keda ah wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan ogeyn buu u imaanayaa fa ya'tiyahum alcadaabu wuxuu ugu imaanayaa wahum laa yashcuruun iyaga oon wakhtigu imaan aan ogeyn fayaquuluu waxay odhanayaan markaa hal naxnu annagu ma nahay mundaruuna kuwa loo kaadiyo kuwa loo kaadiyo ma nahay oo loo yar sugo soo idinkii markii hore noo keen lahaa soo deji cadaabka nagu soo deji lahaa soo idinka ma aha ma a nahay kuwa loo kaadiya ma nahay ilaah fa yaquulu waxay odhanayaan hal naxnu mundaruuna intuusan cadaabka nagu soo dhicin kuwa loo yarkaadiya ma nahay saasay leeyihin si aan u rumayno oo cadaabka gadaal ma nooga dhigi ilaahay wuxuu yidhi afa bicadaabinaa ma cadaabkanaga yastacjiluuna ay degdegsanayaan cadaab ilaahay miyaa wax la degdegsada ah waxaa weye waa la canaananayaa afa bicadaabinaa cadaabkanaga miyay yastacjiluuna ay degdegsanayaan afara'ayta bal ka warran baa lii nebi maxamedow in matacnaahum haddaan u raaxayno siniina sanooyin badan tuma jaa'ahum uu u yimaado maa cadaabkii kaanuu ahan yuucaduuna in loogu goodiyo maa aqhnaa muxuu ka deeqayaa canhum iyaga maa kaanuu wixi ay ahaayeen yumatacuuna in loogu raaxeeyey waxba uma deeqayo waxaa bini aadamka wax tegay wax uguma yaalo marka aayaddu waa aayad cajab leh ilaah waxaa la yidhi sayidinaa abuubakar sidiiq dadka uu gobollada mas-uul uga dhigayoo dhan si ayna xoolaha ummadda ayna ayna u damcin ama ayna wax uga qaadanin aayadanu yuu risaa yuu ugu diri jiray fariimaha afara'ayta ii sheeg in matacnaahum cis cid kastoo haddii loo raaxeeyo siniina sanooyin badan tuma jaa'ahum uu u yimaado maa kaanuu yuucaduuna wixii loogu goodinayay maa aqnaa muxuu deeqi canhum iyaga xaggooda maa kaanuu yumatacuuna wixii loogu raaxeeyey taa waa mid ilaahay wuxuu uhi wamaa ahlaknaa ma aanan halaagin min qaryatin magaalo madax ilaa haddaan halaagnaba lahaa waxaa u sugnaaday mundiruuna kuwa u digo markaan xujada ku ogno oo rusul mubashiriina wa mundiriina markaa kadib unbaa haddii la halaagayo la halaagayey dikraa waanin loogu digo wamaa kunnaa annagu ma nihin buu idhi ilaahay daalimiina kuwa dulmiyo oo waxaa weeye dadaan cadaab mudaninna ilaahay wuxuu idhi ma cadaabna wamaa kunnaa daalimiin annagu ma aanan dulminin wamaa tanazalad kuma ayna soo degin qur'aankan wamaa tanazalad ma ayna soo degin bihi qur'aankan ashayaatiinu iyagaa sidaa dhahayay shayaatiin lama soo deginoo shayaatiin baa u keentay dhihi jireen qur'aankan wamaa tanazalad bihi shayaatiinu shayaatiin qur'aankan ma ayna keenin wamaa yambagii ma suurowda mana habboono mana dhici karo lahum shayaatiin inay qur'aankan la yimaadaan shayaatiin iyo shuqul iskuma laha wamaa yastatiicuuna manaba awoodaan inay keenaan innahum shayaadiintii can isamci maqalka la macsuuluuna waa kuwii laga fogeeyoo mundu nabigeenna la soo bixiyey iyaga iyo waxaa la kala dhex galay wixii ay malaa'igta iyo ay ka soo maqli jireen malaa'igtaa marka dhuxulo ku tuuraysa ma awoodayaan marka inay waxyigii iyo wax ay soo xadaanna kama suuroobayso uma suuroobaysaa la yidhi waxaa innahum can isamci lamacsuuluun inay wax maqlaanna waa laga fogeeyey falaa tadcu marka ha caabudin nebi maxamedow maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan macbuud aakhara oo kale oo fatakuuna aad ahaato min almucadabiina kuwa la cadaabo ummaddaa loo jeedaa nebi maxamed cid kale inuuna ilaahay la caabudaynin taas waa wax hubaal a weeye oo la hubo falaa tadcu ha caabudin maca allaahi ilaahan aakhara oo fatakuuna aad noqoto min almucadabiina kuwa la cadaabo aad ka mid noqoto wa andir u dig nebi maxamedow cashiirataka qaraabadaada alaqrabiina oo kuu dhow u dig baa la yidhi wa andir cashiirataka alaqrabiina qaraabadaada kuu dhow alaqrabu faalaqrabu midba midkuu kaaga sii dhow yahay u dig waxaa la wariyey annahu sala allahu calayh wasalam siiradan lagu yaqaanaa xiina nasalat calayhi wa andir cashiirataka alaqrabiina fa qaala inuu yidhi yaa macshara quraysh meel koruu ka soo bilaabay ishtaruu gata anfusakum naftiinna min allaahi ilaahay ka iibsada laa uqhnii anigu ma deeqayo cankum idinka min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba idinka deeqi maayo yaa banii cabdimanaaf ree cabdimanaafow laa uqhnii ma deeqayo cankum idinka min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an shayna idinkama deeqayo yaa cabbaasubnu waxaa yaa cabbaasu yaa cabbaasu bnu cabdilmutalib laa uqhnii deeqi maayo canka adiga min allaahi shay-an yaa safiyatu camata rasuulillaahi safiyadii adeer rasuulka eedadii ahayday laa uqni canki min allaahi shay-an waxba kuuma tarayo yaa faatimata binti maxamed faatimadii nebi maxamed uu dhalayay saliinii iweydiiso maa shi'ta wixii aad doonto oo maalkayga ah laa uqhnii anigu deeqi maayo canki adigi min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an shayna waxay kaama deeqayo maxaa marka loo faraa layidhi saana uu mufsiriinta uu isagana kulligood ugu caam yeelay waxaa weeye hadduu qoomkiisa uu u diga waayo marka hore waxay u qaadan lahayn dadka kale inuu inuu iyaga u eexanayo ama iyaga uu u turayo oo dadka kale uu ku adadkaynayo qaraabadiisana uu faraha ka qaadayo saasay u arki lahaayeen marka sidaa yeel wa andir cashiiratka alaqrabiin fa in casowka hadday kuhadday ku hadday ku caasiyaan gaaladan oo waxba aad ka garan weyda fa in caso hadday ku adeeci waayaan beri ka noqo waxaa weeye fa in casowka faqul innii barii'un mimaa tacmaluuna saadhe fa in casowka haddii ay hadday ku caasiyaan faqul waxaad tidhahdaa innii anigu berii'un beri baan ka ahay mimaa tacmaluun wa tawakkal tala saaro cala alxayi allaha nool waxaa weeye watawakal cala alcasiizi allaha haalibka alraxiimi ee naxariista badan tawakal tala saaro aladii allahaasoo yaraaka ku arkayo xiina taquumu markaad keliga aad tukanayso oo intaad gogoshaada ka kacdo aad salaada u kacdo isaga wuu ku arkaa xiina taquumu wa taqallubaka markaad gedgadoomaysana wuu ku arkaa fi saajidiina kuwa sujuudayo aad aad imaamka u tahayoo la sujuudayso oo la rukuucayso aad horseedayso wuu ku arkaa innahu alle huwa isagu assamiicu kii maqlid badan weeyo oo qiraa'adiinna iyo ducadiinna iyo waxaad sheegaysaanoo dhan wuu idinka maqlaa alcaliimu waa kii cilmi ogoo niyadiinna iyo ikhlaaskiinnana wuu og yahay intaa markii lasoo sheegay yuu wuxuu idhi ilaahay hal unabbi'ukum war ma idiin sheegaa calaa man ma idinka warramaa tanazzalu shayaatiinu shayaadiintu ay ku soo degto nebi maxamed qur'aankan shayaatiin uma keenine cidda shayaadiinta la shaqaysato oy ku soo degto ma idiin sheegaa calaa man tanazzalu shayaatiinu tanazzalu way soo degtaa shayaadiintii calaa kulli affaakin mid been badan kulligii ayay ku soo degtaa tanazzalu shayaatiinu hal unabbi'ukum calaa man tanazzalu shayaatiinu ay ku soo degto tanazzalu way ku soo degtaa calaa kulli affaakin mid been badan asiimin oo dembiile ah kuwaasoo yulquuna samca maqalka ayay ridayaan wa akharuhum sidoo u badan yihiinna kaadibuuna beenaalooyin weeye oo waa kuwii kahaanta ah waa kay marmar waxay ahayd yay xaqa waafaqaane maxaa dhacay nabiga lagu yiri uu yidhi tilka alkelimatu min alxaqi waa mid oo kelimo ah oo yakhtifuha aljinniyu oo fa yuqarqiruhaa uu marka fa yulqiyahaa fii uduni weliyihi ka qarqarati dajaaj waxaa weeye sida oo dajaajka markuu xabadda ka qaadana dhulka uu quququ u yidhaahdo saasoo kaleu shaydaanka intuu hal soo qaado yuu wuxuu ku darayaa boqol kaleeto waxaa weeyaan yulquuna samca maqalka ayay ridaan wa akharuhum badigoodana kaadibuuna beenaalooyin weeye waashucaraa'u kuwa shucarada ah yaa yatabicuhum waxaa raaca alghaawuuna kuwa baadiyoobay ayaa raacoo daalluunta ah ayaa raaca alam tara miyaadan arkaynin annahum iyagii fii kulli waadin waadi la arko oo min awdiyati dalaal yahiimuuna inay wareerayaan oy ku dhex noqnoqonayaan wa annahum iyagu yaquuluuna inay odhanayaan maa laa yafcaluuna waxayna samaynaynin waa kuwa marka beenta iyo shicirka iyo waxaa tiriya weeye amaa kuwa qumanee muslimiinta waxaa weeye kuwa ila aladiina kuwii ma ogiye aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsanna camal falay oo wadakarullaaha ilaahay xusay kahiiran in badan oo waintasaruu gargaarsaday min bacdi maa dulimuu markii la gargaarsaystay ka bacdina iyaguna shicir tiriyo iska celiyey sida xasaan ibnu thaabit cabdulaahi ibnu rawaax wase yaclamu aladiina kuwii way ogaan doonaan dalamuu dulmi falay aya munqalabin waxaa weye gaddoon intee ka abay yanqalibuuna ay gaddoomi doonaan haadaa wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam